ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa si rasmi ah u daafuray imtixaanka macalimiinta cusub ee u tartamaya saddex kun oo macalin oo ay dowladda soomaaliya qaadanayso imtixaanka waxaa ka qaybgelaya siddeed kun oo macalimiina oo ku galaya imtixaanaadka labayo labaatan goobood oo ku kala yaala kow iyo toban magaalo oo ka tirsan dalka saddex kun iyo siddeed boqol oo macalimiina ayaa waxaa uu imtixaanka saaka uga furmay xarunta jaamacadda ummadda ee degmada xamarweyne ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadlay daafurka imtixaanka ayaa sheegay in farxad weyn ay u tahay in tiro intaas la ego macalimiin ah ay dowladda shaqaaleysiinayso
maanta waa maalin weyn waa maalin qiimo badan waa maalin kale oo aan gaarnay guul la taaban karo oo hididiilo aad u wanaagsan leh waa maalin farxad ay u tahay waxbarashada soomaaliyeed ubadka soomaaliyeed iyo waalidka soomaaliyeed waa maalin muujinaysa mustaqbal ifaya oo dalkeenna uu cagta saaray runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uguna mahadcelinayaa wasaaradda oo uu hormuud ka yahay wasiir faarax dadaalkii ay sameeyeen oo ay ahayd ka soo bilaabeen inay dib u eegis ku sameeyaan hannaanka waxbarashada dalka inay dib u eegis ku sameeyaan sida ay wax u socdaan kadibna ay goosteen inay ka soo bilaabaan in ardada soomaaliyeed iyo waalidka soomaaliyeed loo naxariisto dib loo eego ayagoo markii ugu horraysayba kharashkii ay ku bixin jireen shahaadooyinka ka cafiyey ka dibna ka soo gudbay u arkay inay lagaa maarmaan tahay in dadka soomaaliyeed dawladdu ay ku celiso canshuurta ay ka qaado saddex kun oo macallin inay lagaa maarmaan tahay ardayda soomaaliyeed si ay wax u bartaan oo in ka badan dhowr milyan saddex milyan gaaraysa oo arday oo soomaaliyeed ubad soomaaliyeeda oo gaaray xilligii waxbarashada laakiin aan helin fursaddaas inay tani u tahay bilow xalkooda si ay u helaan waxbarasho aad iyo aad bay wasaaraddu runtii u mahadsan tahay oo wasiirku hormuudka ka yahay iyo wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka agaasimaha iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda waan ku ammaanayaa markaan saas leeyahay waxaa wasaaradda ka mid ah dhammaan wasaaradaha waxbarashada iyo dowlad goboleedyada way ammaanan yihiin wayna ku mahadsan yihiin waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in gobolka banaadir laga qaadanayo kun macalin oo ka mid a saddex kun oo macalin oo dalka oo dhan laga qaadanayo